haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa toddobaadkan inoo haya wariyaheenna jacfar kookay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkanna waxaannu ku soo qaadi doonnaa xidhiirka ka dhexeeya madaxda dunida muslimka iyo weliba culimmada diinta ee dalalka islaamka waxaa barnaamijka marti igu ah sheekh cabdiraxmaan bashiir oo ah aqoon-yahan mufakira oo isagu ku sugan waddanka kanada dhegaystayaashana khadka telefoonnada ayaannu u furi doonnaa oo su'aalahooda ayay weydiin doonaan sheekh cabdiraxmaan marka hore kusoo dhowow idaacadda v o a aad baan u dhawahay walaal waa mahadsan tahay jasaaka allah khayr aad baan mahadsantihin dhammaan idaacadda iyo dhegaystayaasheedaba su-aasha ugu horraysa ee aan anigu rabay inaan ku weydiiyo waxa ay tahay waa noocee xidhiirka ka dhexayn karaa culummada diinta iyo madaxda markaas xilka haysa ama xukunka joogta diinta islaamku sida ay u dhigtay waxa weeye waa laba nooc unbaa ka dhexayn karta cilaaqo aan u bixin karna mid caafimaad qabta oo iyadu ah saddex arrimood leh waa marka koowaad cilaaqada caafimaad qabta saddex bay leedahay waa saddexdaas waxa weeye waa cilaaqad la yidhaahdo in ay takaamuli isbuuxiyaan oo ninka ninka xaakimkiina cadaalad ku xakumo dadka muslimiinta ninka caalimkuna uu tilmaamo arrintaas arrinta labaad waxa weeye waa inuu ninka caalimkii xor ka ahaado ninka xaakimka ah oo ilaahay uu ku xidhnaado sheekhu xaakimkuna uu yahay nin aanan qasbayn amba aan wax ku cadaadinayn ninka xaakimka ah ninka caalimka ah arrinta saddexaad waxa weeye ninka xaakimkii waa inuu noqdo nin aanan faragelinayn arrimaha diinta ninka caalimkuna waa inuu iska ilaaliyo in uu u ekaado nin u shaqeeya ninka xaakimka ah ninka caalimkii wuu shaqayn karaa dawladda leana dawladdu male soldadu xaakimkuwa mishaar buu ka qaataa caalimkuna mishaar waa ka qaadan karaa dawladda iyo powerkana waa in la kala saaro arrintaasi waa markay caafimaad qabto weyo waxaa dhadaa waa xidhiidh caafimaad qaba xidhiidh jiran baa jira amba xidhiidh xanuunsan xidhiidh buka ayaa jira xidhiidhka jirani waxa weeye waa xidhiidhka ninka caalimkii uu noqonayo nin xaakimka ka amar qaata diintana u macneeyo sida uu doonayo ninka xaakimkii markaasi taasi waxa dhadaa waa si ay culimmadu ka digeen ay yidhaahdeen waxa ugu sharo badan adduunka waxa weeye wadaad la fadhiya xaakim hadduu wadaadku xaakimka uu inta badan la fadhiyo kama dhigna inuu la fadhiyo inay xaaraan tahay laakiin isaga oo sidaa ah xaakimku hadduu la fadhiyo waa arrin jiran arrinta jiran waxaa lagu gartaa iyadana laba arrimood arrinta koowaad ee lagu garto waxa weeye waa arrinta loo yaqaano inuu ninka xaakimkii uu isagu adeegsanayo caalimka caalimkuna uu soo saarayo fatwo xaakimka uu rabo siduu u rabana uu soo saarayo ummadana uu addoominayo taasi waa jiro arrinta labaad ee lagu garta waxa weeye ninka xaakimka ah ama ninka caalimka ah oo aanan ilaahay dartii aan wax u sheegayn oo dadka muslimiintuna ay yaqaanaan oo fidradoodu ay fahanto weyaan marka waxaan odhan karnaa haddaan soo koobo waxa weeyaan waa xidhiidh caafimaad qaba waa xidhiidhka u dhexeeya culummada iyo dawladda islaamka waktiga islaamku uu fiicnaa xidhiidhka xanuunsan ee jirana waa ka maanta inta badan dawladaha islaamka ka muuqda ee fatwada loo soo saaro kolba sida uu ninka xaakimkii uu rabo inta ugu badan ilaa mooyaane inta ilaahay uu unaxariistay tabaaraka watacaala waayahay dhegaystayaasha baan u gudageli doonaa laakiin su-aal kale baan doonayaa inaan raacsado sheekh cabdiraxmaan salafkii hore iyo a'imadii ama umaradii muslimiinta xiriir noocee baa ka dhexeeyay iyagu isku soo dhowaashahoodu ilaa heer noocee buu gaarsiisnaa waxay ahaayeen culummadu adeegayaal marka qaarkood ninka ninka xaakimkii wuxuuba ahaaba caalim masalan abubakar wuxuu ahaa ninka saxaabada cilmiga ugu yaqaana cumarna ninka ku xiga ayuu ahaa cusmaan iyo calina culimo waaweyn bay ahaayeen bal cali waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa aclamu nnaas bilqada ninka ugu yaqaana cilmiga maamulka amba cilmiga maxkamadda islaamka dhexdiisa marka waxay ahayd waxaaba noqon jiray marka qaarkood madaxweyne amba hogaamiye nin caalim ah arrinta labaad culummada iyo xukaamta waxaa ka dhexaynaysay markay dawladdu fiican tahay sidii cumar ibnu cabdilcaziiz inta u yeedhay buu yidhi haddaad aragtid anoo fiican iyo ammaan haddaad aragtid aniga oo dhibaato ku jirana intaad go-a qabatid igu jiid oo iga dheh war ilaahaga ka cabso subxaanahu watacaala marka waxay ahayd labadaa cilaaqadood sidaaba cilaaqada kaleeto markii dambayso oo madaxdu ay qooqeen ninka caalimkii uu u tegayey wuxuu amriyayey wanaag wuxuu xumaantuu ka reebayey haba keentaba in la xidho haba keentaba in dalka laga saaro haba keentaba in mishaar laga gooyo haba keentaba in la xitaa la dilo sidii uu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam shuhadada waxaa ugu sarreeya sayidu shuhadaa waa xamza iyo nin intuu saro kacay u tagay xaakim daalim ah amray nahiyey kadibna uu xaakimkii daalimkii dilay waxaad og tahay imaam shaafici in la dhibay imaam axmed bin xambal in la dhibay imaam Mhm.
malik in la dhibay oo gacmaha la engejiyey imaam maaragtay abu xaniifa in la dhibay nin caalim ah ciisi ibn cabdisalaam ibnu taymiya dhammaan xukaamta daalimiinta ah oo maaragtay shareecadda garab maraysa way u tegayeen way una u sheegayeen xukaamta qaarkood culamada qaarkoodna way mudaahaneynayeen oo way la saaxiibayeen xukaamta qaarkoodna way iska aamusa culamada qaarkoodna way iska aamusayeen laakiin inta ugu badan culamada taariikhda gashay sidii saciid ibnu jubayr ciis ibnu cabdisalaam ibnu taymiya ibnu lqayim cabdulqaadir algaylani iyo kuwo kaleeto aad u fara badan dhammaan waxay taariikhda ku galeen in ay ku yidhaahdeen xukaamta daalimiinta ilaahay ka baqa ninka wanaagsanna sida cumar ibnu khataab wuxuu odhanayay wax khayra inaguma jiro haddaad igu odhan weydeen ilaahay ka cabso annakana khayr ma jiro haddaan inaga maqli weyno taas bay markaasi ahayd taariikhda islaamka waayahay aad baad umahadsan tahay Eh, dhegeystaha ugu horeeya baan rabaa inaan fursad siiyo Eh, waxaan u malaynayaa inuu joogo magaalada muqdisho Eh, may maqashaa aadaa umahadsan tahay dhammaan bahda b v o a aadaa u salaamaya magacaygu waa zikri gaarun cali ee ku nool magaalada muqdisho horta aan ka cudur daarta waxa aan sheegayo waa aaraa aniga iyo gaara waxaan raba sheekha inaan weydiiyo laba su-aalood su-aashiida koowaad waxay tahay culimada soomaaliyeed een, inta badan waxaa la ogsoon yahay amaba inta badan jirta inaysan jirin culimo isku fikir ah oo maxaa la ahaayey hal urur oo hal meel ka wada shaqeeya Mhm.
taa waxaa oo la jeedaa culimmada soomaaliyeed ayaa kiyaaba qaarkood isgaalaysiinaya midna midka kale uu wax ku tilmaamaya bal ayadoo iska arki duwan yahay Een, ayadoo ay jiraan een, sababo oo isku dhaliilaan waay Een, marka ma ta- ma jiraan ma jiraan had maadaama ay jiraan culimo la- lagu tilmaamay inay yihiin culimadii dalka amaba culimadii ummadda ee soomaalida ma yihiin kuwo muuqas ahaan isku qanacsan culimada kale oo banaanka joogta ee fikrada kala haystana ma ku qanacsan yihiin shacabkana sidee kalsooni ugu heli karaan culimada noocaasa ee ayaga waa dhibaatada isku haya waat waat waayahay qadka igu jer jawaabta dhegeyso sheekh cabdiraxmaan okay waxa weeye walaalkay eh, su-aashiisu eh, way ka baxsan tahay mawduuca eh, oo aan ka hadlayno ahaa maamulka iyo culimmada Mhm, mhm.
Eh, hase ahaatee haddana waa su-aal wanaagsan waxaan Mhm.
leeyahay anistay ila tahay si uun inay usoo hoos gasho baa laga yaabaa mawduuca oo culummada qaarka ee ku dhow dowladda iyo ama maamulka iyo qaarka kasoo horjeeda oo kala aragti duwan mid walbana uu ku salaynayo aragtidiisa ee kooxda uu ka tirsan yahay dadku siday u aaminayaan dadku ilaahay saddex shay buu siiyey waan ku celceliyay arrintaa marka aan dadka soomaalida gaar ahaan dhalinyada la hadlayo ilaahay saddex shay oo wax ku kala meerbi karno ayuu ina siiyey waa hal waa caqli caqliga iyo maanka saxda ah wuu kala garan karaa sheekha run sheegaya iyo ka ku daba dhuumanaya diinta uusa kala saari karaa labo ilaahay fidrad buu ina siiyey fidrad saliima ayaan leenahay oo qabnaa fidradda wanaagsani hadduu fidrad maraykana yahay mid canada yahay mid jabaana yahay iyo mid caraba iyo mid soomaaliya waa hal mida fidraddu waa waxa wanaagay jeceshahay xumaantay nacabtaa hadduu midib ku leeyahay xaakimku hadduu xoolahaaga qaadanayana sida la sheego dhabarka ka garaacayn iska adeec fidrad aqbalaysaay ma jiro laakiin marka uu mid kalena kuleeyahay dawladda iyo dalkaba han burburino si aan naku xakunana fidrad aqbalaysaay ma jirto fidradda saxdii waxay aqbalaysaa war dal cadaalad ku dhisan ha samaysano diinteenana sida qurux badan ha u dabaqno arrinta saddexaad ee lagu kala saari kara sheekh iyo sheekh waxa weeye diinta oo marti loo noqon adiga ina yaroo dhalinyaro oo soomaaliya tahay qarnigii labaatan iyo kow baa la nool yahay globalization baa la galay adduunka wax badan baa la bartay adiga maaragtay diinta ha u noqonin qof wadaad ah oo hebel ah ha u noqonin marti diintaada inta ugu hooseysa ka baro markaana waad kala garan kartaa ninka saxda iyo ninka khaladka nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam qalbigaaga eeg markuu qof wax kuu sheego qalbigaaga wuxuu ku qancana hadiso wax kastoo lagugu sheegana markaasi dhagaha ka laabo wa in aftaaka annaas aw aftuuka marka qalbigu waa muhim iyo barashada diinta inta la- maaragtay lafdhabarka in la barto marka ani waxay ila tahay labadan culumo mid u shaqaynaya dawladda oo raba inuu dawladda diin ka dhigo waa inaan diidno mid kale oo raba inuu dawladda iyo diintaba naga dumiyo oo isaguna kaynta ku jira isna waa inaan diidno laakiin anaku waxaan rabnaa sheekh dhadhexaada oo wasatiya jacalnaakum ummatan wasadan ummad dhadhexaadaa tihiin Mhm.
sheekh dawladnimada ilaaliya sheekh deganaanta ilaaliya laakiin dulmiga diida cadaaladna doonay taasaan rabnaa waayahay Eh, waa mahadsantahay sheekh cabdiraxmaan qadka waxaa ku jira eh, dhegeyste kale oo magaalada hargeysa ku sugan Eh, fadlan magacaaga iyo eh, eh, eh, su-aasha aad qabto eh, sheekha weydii asalaamu calaykum magacayga waa kawsar axmed waxaan joogaa magaalada hargeysa waxaan doonaya sheikha inaan weydiiyo maadaama uu soo sheegay noocyo xidhiidho ka dhexeeya culimada iyo madaxda si guud badanaa waxaanu aragnaa in madaxda culimada soomaalidu ay ka fogaadaan inay siyaasadda soo galaan iyo maamulka haddana hadhow wixii khaldamaa ay markaa ku dhaliilaan maamulkii markaa jira markaa sideebaa arrintaa loogu hortegi karaa baan weydiiya waa mahadsan tahay aad bay umahadsan tahay kawas waan maqlaye si fiican baan umaqlaya codkeeda aniga waxa aan leeyahay horta waa su-aal wanaagsan laba arrimood in la in la in la ilaaliyo waa muhiim inta aan la gelin siyaasad sheekhu siyaasad ma gali karaa waan ka hadlay mise ma gali karana waan ka hadlay laakiin inta aan taa la gelin waa inaan laba mabda aan qaadano mabda la yidhahdo tasyiisu diin lisaalix ilxaakim in diinta la siyaasadeeyo oo loo siyaasadeeyo danta xaakimka arrinta labaad ee in layska ilaaliyaa waxa weeye ibcaadu diin can ilxukmi liajli alxaakim in diinta laga dheereeyo xukunka oo taasina xaakimka daraaddeed sida madaxda carabtu ay sameeyaan labadaaba waa in layska ilaaliyo diinta la siyaasadeeyo oo qofka sheekii uu siyaasadda u galo si uu kursi u gaadho zulfa xaakimka ugu dhawaado iyadana mabda'aasi waa in laga dheeraado mabda'a labaad diinta laga dheereeyo xukunka oo looga dheereeyo inaan maaragtay ninka xaakimka la raaligeli iyadna waa muhiim idan muxuu yeelay ninka sheekii ninka sheekii laba arrimood baa hortaala inuu siyaasadda uga hadlo si guud sida anigu inta badan aan yeelay si guud waxay ka dhigan tahay xaq baad u leedahay inaad waxaa tahay nin muwaatina adoo sheekha ama gabar sheekhada ah waxaa tahay qof cilmi leh oo diintii bartay dalkana waa ku dhalatay waana ka dhalatay waa inaad sheegtid wixii dhibaato ah oo diinta ka hor imanaya siyaasiyan dhaqaale ahaan bulsho ahaan adoo aqoontaada gargaarsanaya taasi waxaa la dhahdaa waa ka qaybgal aad ka qaybgelisay siyaasadda arrinta labaad xaqa baad u leedahay sida culummada kristanka ee maraykankuwa ay sameeyaan inaad xisbi geshid ahzaabta dalka ka jira ood u arkaysid inuu diinta iyo dalka iyo danka faa'iido uleeyahay oo aad ka mid noqotid oo gargaartid laakiin in aad u adeegsatid misiidkaaga xisbigaaga waa mamnuuc weeyaan leanna misiidku dadka oo dhan baa le xisbigu male arrimahaasi waa arrimaha la iska ilaaliyo inay iska ilaaliyaan culamada loo baahanya arrinta saddexaad ee muhiimka ah waxa weeye kala kaxaynta diinta iyo siyaasaddu waa xaaraan islaamka laakiin kala dheeraynta maaragtay waxa loo yaqaano wadiifada diinta iyo wadiifada siyaasadduna waa lagaba maarmaan diin iyo siyaasadu lama kala kaxayn karo laakiin marka aad siyaasi tahayna waa inaan lagu garto marka aad wadaad tahayna waa in lagu garto dadku inayna iskaga khaldin marka waxaa la rabaa inuu qofka sheekhi hadduu siyaasad ka hadlayo inuu kaga hadlo banaanka masaajidka hadduu diin ka hadlayana inuu masiidka ka hadlo marka diin ka hadlayna waxa weeye waa waxay dadku diin u yaqaanaan laakiin siyaasaduba diinta waa kamid bay tahay markaasi inaan dadka madaxooga la dhowrana waa muhiim idan sheekhu wuu noqon karaa siyaasi bal wuxuu noqon karaa madaxweyne sida madaxweynaha erdogan nin wadaadu miskiin t v ahaa maantana waa madaxweyne waxa weeyaan ninka ra-iisul wasaaraha ka ah dalka maroc sacdadiin alcusmaani wadaad buu ahaa uuna yahay ilaa iminka kutub buu qoraa sheekh buu ahaa imaam buu ahaa maantana ra-iisul wasaaru ka yahay raashid alqanuun sheekh dhahdo siyaasad buu galaa axzaabkaasaa jirta soomaalidu biseelkaasi way ka maqan tahay laakiin waxaa loo baahan yahay in diraasaad cumqiya la sameeyo sidee buu sheekhu u noqon karaa siyaasi siyaasiguna siduu u noqon karaa qof diin leh oo diinta islaamka dhowra waa inaan waxaa la islaam garto iyo ila tahay wallahu aclam aada baad umahadsan tahay dhegeystaha xiga baan u gelayaa waxaan filayaa in uu joogo gobolka hiiraan walaal may maqashaa ha walaal waa ku maqlaa magacaygu waa maxamed xaaji jooga degmada maxaas su-aasha aan qabo weydiinaa sheekh cabdiraxmaan waxay tahay sheekh waxaan aragnaa maadaama aad ka hadlaysid siyaasadda iyo culummada farqiga maaragtay xiriirka ka dhexeeya siyaasiyiin kasoo horjeeda madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayro shirar waxay ku qabteen meel dalka dibaddiisa iyo dalka gudihiisa ah waxaan aragnay culummo ka hadlaysa oo maaragtay siyaasiyiintaas fikirkooda kasoo horjeeda oo maaragtay dhaliilsan oo le dawladdii ay duminayaan danta dalka way kasoo horjeedaan oo dadka shacabka wax umahaayaan culummada markaa saas u hadlaysaa ma sow lama dhihi karo waxay jeebka ugu jiraan maaragtay dawladda oo culummo dhexdhexaada ma ahan oo siyaasiyiintiina matela oo mucaaradka ahay dawladdiina matela wa wa waa mahadsan tahay dabcan si guud baan uga hadlaynay dunida muslimka oo dhan xiriirka ka dhexeeya culummada iyo dadka maamula ama hogaanka u ah wadamada si qaasabaad arrintaas u gashay sheekha xaq buu u leeyahay marka inuu su-aashaas ka jawaabo iyo in aanu ka jawaabin
may aniga guud ahaan horta waxaan qabaa walaalka waan u mahadnaqaya waxaan qabaa anigu fitrad baan qabaa aan baryahan dambe bisleeyey daraasada ku sameeyey culummada islaamku aynan cilaaqada ay leeyihiin suldada ay xor ka ahaadaan maamulka siyaasadeed ee ka jira dowladaha islaamku waa maamul jiran oo xanuunsan oo u baahan in la daweeyo la caafimaadeeyo sidaa daraaddeed ninka sheekha ama culummadu waa inay ka mid noqon dowladda dowladda ma jira sultada baawarka waa inay ka fogaadaan marxaladan maanta lagu jiro arrintaasi waa muhiim waa inay yeeshaan xorriyad kaamil ah oo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan taana waxaa ka qayb geli kara iyaga naftooda oo hawlo gaara samaysta oon dowlad u baahan iyo bayac mushtarka oo awqaaf sameeya culummadu ay kaga xoroobaan madaxda arrinta saddexaad eega lagama maarmaanka u noqonaysa si ay xorriyad u helaan waxa weeye inay alla ku xidhmaan oo shacbigana u sheegaan in ilaahay ku xidhan yihiin arrinta soomaaliya waa arrintaana waa exceptional soomaaliya waxaa ka jira saddex mashaakil oo culummadu inay xawl helaan soomaaliya maanta awlawiyadu maaragtay waxa loo baahan yahay ee horeynta le waxa weeye in dowladdii soomaaliya la dhiso dhismaha dowladda culummadu waa inay ka qayb galaan oo ay keenaan fiqhul binaa waxaan anigu u aqaano fiqhiga dhismaha dowladda arrinta labaad waxa weeye maanta soomaaliya waxaa looga baahan yahay heshiis inuu dhaco siyaasadeed iyo bulsho culummadu waa inay keenaan fiqhu lcaqdi alijtimaaci bulshadu fiqhigay ku heshiinaysay waa inay keenaan arrinta saddexaad ee maanta soomaaliya looga baahan yahay waxa weeye in la isa saamaxo oo guud ahaan soomaali oo dhan ay isa saamaxaan musaalaxa waa inay keenaan culummadu fiqhulmusaalaxa alislaax bayna annaas dadka in la suubiyo la hagaajiyo oo la la heshiisiiyo saddexdaa arrimood culummadu waxay ku keeni karaan inay baawarkana xor ka ahaadaan oo ragga kiiniya ku shirayana ay walaala ahaadaan kuwa ku jooga gudahana ee maamulka hayana ay walaala ahaadaan laakiin hadday u arkaan inay qola dawlad duminayso inay ka hortagaan waa muhiim qola hadday u arkaan inay dad riixayaan inay iyakana ka celiyaan riixista ay ummadda riixayaan iqsaaga dictateerkana waa inay ka hortagaan marka anigu sidaas baan guud ahaan uga jawaabi lahaa laakiin laba arrimood baan ku dari lahaa arrimaha shirka muqdisho ka dhacay muqdisho shirka ka dhacay culimo fara badan oo soomaalidu ay ku xidhan tahay oo ay ka dambayso ayaa ka maqnaa taasi waa waa arrinta koowaad arrinta labaad waxa weeye shirka xamar ka dhacay wuxuu ahaa shir ay u yeedhay muctamarka islaamka ee dowladaha islaamka iyo dowladda soomaaliya wasaaradda awqaafka marka wuxuu yahay waa shir official oo rasmi ah oo dowlad iyo dowlada islaam ay ka dambeeyaan oo maaragtay muctamarka jiddo ku yaalay sacuudiga uu ka dambeeyo arrinta saddexaad ee meesha uu ka muuqata wuxuu ahaa culummada halkan iskugu imatay waxa ay inta badan ka hadlayeen inay garab joogaan maaragtay nabad iyo nolol arrintaas saddexdaasi dad fara badan culummada uma arki doona inay sahayiin laakiin aniga agtayda culummada meesha fadhiday haddana culummo aan aqaan oo allakabaqle qaar badani oon aqaan saaxiibna aan qaar la ahaa oo ay yihiin dad aanan maaragtay iid gelayn baa ku jiray laakiin haddana waxay u baahan tahay had iyo jeer ninka caalimkii inuu ku jiro xadir digtooni inuu ku jiro maanta waxaan dul soconnaa waxa weeye waa odxo iyo qaraawil iyo maaragtay ummado burburay oo u baahan qofka muslimkii si weyni sheekhii weynaa amba imaamkii weynaayo cumar ibn alkhataab lastu bilkhib wala alkhib laa yakhdacuni ma yihi buuri nin muxtaala oo siyaasiya oo dadka kala jixeeya laakiin ninka xumaan wadana aniga ima ima ima waali karo imana dagi karo marka caalimka in la dago waa inuu iska ilaaliyo intaasaan ku dari lahaa kelmadda u yidhi walaalka ugu dambeeya su-aashiisa waa tahay aad baad u mahadsan tahay dhegeystaha ugu dambeeya baan jeclahay inaan fursad siiyo wuxuu nagala soo xiriiray magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose walaal haddii aad imaqlayso magacaagoo saddexan iyo su-aasha aad rabto inaad sheekh cabdiraxmaan weydiiso asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacaygu waa dhuux axmed xuseen oo ku nool magaalada kismaayo sheekhana waan salaamahayaa sheekh cabdiraxmaan aad iyo aad baan u salaamahayaa waxaan rabaa inaan weydiiyo sheekha laba su-aalood oo kooban baan rabaa inaan weydiiyo wa waa hore u gal hore u gal mid waa mida waxaan rabaa sheekh anoo ka faa'iidaysanaya fursadan culimada iyo dadka dadka hogaaminaya dowladaha islaamka hogaaminahaya ma ku baraarugsan yihiin oo ma iska weydiiyaan dadka islaamka caalamka islaam ku nool meel kasta jooga in diinta islaamka waxa ay ka qabto culimada iyo dowladda in ay iska kaashan karaan dadka hogaaminahaya dowladda hogaaminahaya iyo culimadu inay iska kaashan karaan fikradda wanaagsan ee dawladda caalamkan islaamka sida loo maamulo in ay iska kaashadaan oo ay wax iska weydiiyaan oo culimmadu ay saxayso oo ay saxdo dadka hogaamiya dawladaha madaxweyneyaasha ha noqdaan ama ra-iisul wasaarayaasha ha noqdaan dhuux may in maqashaa ay si fiican Eh, waxaan filayaa in su-aashaasi uu ka jawaabay sheekha oo uu u qaybiyey labo markii barnaamijku uu bilaabmayeyba oo uu yidhi eh, xiriir caafimaad qaba iyo xiriir jiran oo xanuunsan marka xiriirka caafimaadka qabay baad adigu hadda ka hadlaysaa marka su-aashaada labaad u gudub Een, culimmadu ma ku baraarugsan tahay oo in ay si fiican ma ugu baraarugsan tahay in ay dadka een, dhalinyarta ee meel kasta jooga ee islaamka in eh, fikradda khaldan laga aaminsan yahay in ay wacyigelin u sameeyaan oo ay een, u sheegaan diinta islaamka waxay qabto in ay si fiican ugu baraarujiyaan oo si fiican u weydiiyaan oo dhalinyarta yararka ah loo caqli celiyo oo wax la baro oo si fiican wax loo baro ma ma ku baraarugsantaha culimmada oo ma isweydiistaa fikraddaas taasaan rabay inaan kala weydiiyo waxaad kala maadaama diinta jeedaa laga hormaray waxaad kala sheekha.
jeedaa marka in eh, sida dawladdu ay ugu baraarujinaysaba culimmaduna ay ku garab istaagto dawladda iyo madaxda oo ay sidaas oo kale iyagana kaalintooda ka qaataan eh, eh, waa sidee diintu maxay ka qabtaa saasaan u fahmay su-aashaada haa haa waaya sheekh cabdiraxmaan aayadda qur-aanka ilaahay wuxuu ku yidhi atiicu allaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum ilaahayna adeeca rasuulkana daacadiisa siiya sal slam dadka madaxda ini ana adeeca waxay culummadu yidhaahdaan ulul amrigu wa'yo waxay culummadu markaa u kala baxeen saddex maaragtay tafsiira tafsiir wuxuu idhahdaa waa umarada waa ragga dadka xakuma ee madaxda ah. qaar waxay idhahdeen maya waa culummada qaarna waxay idhahdeen waana qowlka ugu wanaagsan ee ibnu kasiir iyo ibnu taymiya ay rajaxeen waxay idhahdaan waa madaxda iyo culummada oo wada socota walihaada waxaa la idhahdaa umaradu ama madaxdu shicibkay xukumaan culummaduna madaxday xukumaan taasi waa tii aan ku tilmaamay marka ay jirto cilaaqo ama xidhiidh caafimaad qaba Mhm.
waa ka soo bixi taas arrinta labaad haddaan u imaada waxa weeye arrinta ah in maanta dawladaheena waa inaan fahno maadaama aan nahay dad nool qarnigii labaatan iyo kow aqoon-yahanana ah laba shay waa inaan fahno waar adduunka islaamka dawlada kama jiraan waxaa ka jira waa wax dawlada u eg marka ashbaahu duwal baa la dhahdaa ee dawlada maaha wuxuu markuu dawlad yahay dawladnimada macnaheegaa lagu dhaqmi sida dawladaha reer galbeedka amba xataa dawladaha islaamka ee ee dawladnimada wa- la- malaysia iyo indonesia iyo iyo iyo turkiya oo kale culummada afkaa la hayaa culummada runta oo dhan wadamada carabta way wada xidhan yihiin ambase waa laga eriyey culummada islaamka wadamada carabta wadamada af- muslimiinta ah marka culummada dhibaatada ugu weyn ee maanta adduunka ka jirtay waxay haysataa aqoon-yahanka in- ee dhaqaba iyo culuma aqoon-yahanka indhaha u soo jeeda iyo culummada indhahooga ay soo jeedaan inta kaleeto oo sacabtumaysa ayaa meesha dhex fadhida arrinta ah in laga hortago dhalinyarada culummaduna u baraarugsan yihiin ee gu- kaynta ku jirta oo dagaalamaysa ha aha way u baraarugsan yihiin laakiin halkeen kula hadlayaa waxa weeye waxaa la rabaa in la helo jawi caafimaad qaba oo culummadu ay kula hadlaan dhalinyaradaas dhalinyaradaa la qalday hub lagama hortagi karayo xoog in lagaga hortago waa fashal ninka adduunka ugu aqoon badan ragga ku jira oo nin reer galbeeda ma dhaweyto shir lagu qabtay bruxelles caasimada dalka belgium wuxuu ka ti- ka tilmaamay in aynan weligood laga adkaan karin awoodahan dagaalka diiniga ah ku jira laakiinse waxaa lagu daweyn karaa sida aniguba horey aan u qoray una ugana hadlay fikriyan maskax ahaan siduu ibnu cabaas ba yeelay cali yeelay saxaabadu ay yeelayeen in dadkan la qanciyo oo la daweeyo maankooda iyo maskaxdooda diinta lagu qanciyo oo la soo jiito oo loo sheego ili waa la qalday qaladka in laga saxo taasina dowrkaa waxaa leh saddex qolaa leh qolada koowaad waa culimmada qolada labaad waa aqoon-yahanka soomaaliyeed oo oo aanan isticmaalayn ereyo reer galbeed une isticmaale ereyo iyo odhahyo islaamiya qolada saddexaad ee arrintaa ka qayb geli karta waxa weeye waa dadka hal abuur kale ee fanaaniinta oo qaata inay dadka nolosha u macaaneeyaan ay geerida nacisiiyaan saddexdaa qolo hadday dagaal manhajiyeysan oo metodolojiyeysan oo khutaysan hadday qaadaan waan ka adkaan karnaa ama waan soo jiidan karnaa dhalinyaradaa la qalday ee kaynta ku jira maaha inaan ka wada baabi'in karno qof kasti oo adag Mhm.
oo maaragtay diinta si adag u fahmay lama baabi'in karayo laakiin waan yarayn karnaa dhibaatadooda ilaahay baana og xaqiiqada waaya ugu dambayntii sheekh cabdiraxmaan haddii aan anigu su-aal ku weydiiyo maxaad ku tilmaami kartaa hadda weliba si kooban waaqica xiriirka ka dhexeeya culimmada islaamka iyo madaxda dunida muslimka joogta
madax haddaan u samayno waxaa loo yaqaano khariido ama kart oo oo sida juqraafiga loo sameeyo haddaan orano culummada islaamka khariidadoodu maanta siday tahay haddaan orano iyo madaxda muslimiinta waxaan ku tilmaami karnaa saddex nooc waxaa jira cilaaqo aan amba xidhiir takaamuliya oo isbuuxina wadano badan buu ka jiraa muslimiinta iyo madaxdoodu ay isbuuxiyaan isdelitiraan isasaxaan la is aqbalo la isdhegaysto wadanuu ka jiraa meesha labaad waxaan oran karnaa waxaa jirta cilaaqatu tadaad xidhiidh iska hor imad isku dhac baa jira waana inta ugu badan dawladaha islaamka sidaa bay xaaladoodu tahay culimo fara badan oo ah weliba culimo degan oo culuma culimada ugu degana culimada ugu reformisan ee ummadda islaax u wada culimada ugu naxariis badan xabsiyadii ku jiraan wadano badan oo islaama magacooda inaa sheeglaan lagama maaha wax maarata la rabo lakin way ogyihiin dadka so muslimiintu marka waa tadaad waxaa jirta xidhiir saddexaad oo ah xidhiir la isgaadayo isgaad maa la iskula jiraa maaragtay madaxduna waxa ay iska ilaaliyaan culimada culimaduna way iska dhawrayaan inay u dhawaadaan oo cabsi baa kala haysa cilaaqatu khawf mutabaadal cabsi baa laiswadaagsadaa halkaasina wadano badan bay ka jirtaa oo waxaad ka dareentaa inta badan xidhiirka madaxda soomaalida iyo culimada ka dhexaysa waa xidhiir aan u bixiyo xidhiirka jiilka iyo bisaba amba maaragtay wadanada qaarkood marka saddexdaas adduunka islaamka maanta waaqiceenu sidaas buu yahay leana marxaladda aan nool lahay waa marxaladii muslimiintu ay haziimo ku jiraan oo ay taariikhda ka baxeen oo ay rabaan inay taarikhda kusoo laabmaan si ay muslimiintu taarikhda ugu soo laabmaan hogaanka waxa inay qabataa culimadii madaxduna waxay rabaan inay culimmadu ayna qaban marka waa in la helo cilaaqo suuban oo ah inuu ninka madaxiina tanaasulo ninka caalimkiina tanaasulo sidii ingiriisku uu sameeyey markii revolutionka uu dhacayay oo meel dhaxa la isku yimaado oo sheekha lala dhegaysto sheekhuna xaakimka uu markaa ixtiraamo kadibna shicibka loo daneeyo meel caynkaasi in laisla helo lagaba maarmaanka ka maraysa aad iyo aad baad umahadsantahay sheekh cabdiraxmaan jazaaka allah khayr adigaa mudan walaal insha allahu taala